بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى وحان كقعد إن باب كالشنية تمناد ومن كتاب الصلاة باب سجود السهو baabkan wuxuu shiiku uga dhigay baab sahwi qofka hadduu ku dhaco sahwigu waa annisyaan asbaab baa keenta sahwiga waa nisyaan weeye dhowr nooc buuna uqaybsamaa waynu arki doonaa waa inuu qofku salaadii uga tago waxa weeye qeyb ka mid ah isaga oo aan markaa kas uga tegaynin hadduu kas uga tago sahwi lama yidhaah oo waxa weye kaasagaa ku talagala inuu salaadii sii xumeeyo laakiin qofkii hadduu salaadii wax ka mida ilaawo waxaas waxay uqaybsamayaan camalkaa uu ka tegay inuu rukni yahay iyo inuu yahay waajib ama sunne haddii uu marka rukni yahay meeshiibuu kasoo bilaabaya wuu soo celinaya masalan qof baa wuxuu ka tegay labadii sujuudood mid ka mid ah ragcaddii kale markuu istaagay buu qartay sujuudi sahwi waxba tari mayso waa inuu meeshii kusoo noqdaa oo kasoo bilaabaa oo salaadii usoo dhisa meeshii uu rukniga kaga tegey leanna waxa rukniga ah salaadii haddii laga taga baadil bay noqonaysaa mana anfacayso sujuudu sahwi amaa haddii uu waajib ka tegey sida atixiyaadka dhexo oo kale waxa weeye markaas qofkii sujuudu sahwi baa ku filan saddex qaybood buu marka uqaybsamaa sujuud sahwigan sababta keenta asbaabta keenta sujuudu sahwiga saddex qaybood buu uqaybsamaa inuu shaki ku yimaado qofkii shaki inuu dhaco tow ma saddex baa tukatay mise afar waa shakiday taasi waa mida koowaad shaki baa la yihahda tow atixiyaadka dhexe ma akriday mise ma aadan akriyin shaki wey inuu shaki marka qofkii ku dhaco waa ko inuu ziyaado la yimaado salaaddii wax zaa'ida ku daro mar makrib buu tukanayay ma saddex markuu tukaday buu is yiri labaa tukatay tii afraad buu istaagay waa ziyaado inuu nusqaan la yimaado wax ka tago laba ragcadood buu tukaday makrib buu tukanaya laba markuu tukaday iska salaamo naqsado wuxuu is yiri salaaddii waa kuu dhamaad salaaddii waxbaa kaa dhiman waa nusqaan calaa kulli xaal marka inay nusqaan noqoto iyo inay shaki tahay iyo inay ziyaado tahay saddexdaasuu ku yimaadaa axaadiitana ku sugnaatay oo waxa weeye labana nebiga oo ku dhacday calayhi salatu asalaam midna qowlkiisu ku sugnay oo waxaweye nebigu ziyaadona waa la yimid nusqaanna waa la yimid oo marna atixiyaadka dhexuu ka tegey oo waa nusqaan isagoo salaad tukanaya casar ayuu salaad wuxuu ka tegey atixiyaadkii dhexe kabacdi sujuudu sahwi buu ku kabay sida axaadiista aan arki doono ziyaadana waa la yimido intuu salaamo naqsaday ama duhur ama casar laba ragcdood markuu tukaday buu iska dhaqaaqay oo xagga istaagay oo la hadlay oo ziyaado la yimid salaamo naqsi baa ku jira dhaqdhaqaaq baa ku jira hadal baa ku jira ziyaado badan baa ku jira kabacdi markaas ayuu soo noqda labadii ragcadood dhamaystiray oo dambe marka loo sheegay sida xadiidka inoo imaado shakigana nabigu wuxuu yidhi idaa shaka axadukum haddii qofki inuu shakiyo asallaa arbacan hamsan falyadrax shak shakiga ha tuuro waliyabni calaa mastayqan waxa uuba ha ku dhiso calaa kulli xaal marka khulaasadu waxa weeye sujuudu sahwigu saddexdaasay ku timaadaa nusqaanta iyo ziyaadada iyo shakiga axaadiistaynu marka ku arkaynaa laba meelood baana lagula imaanaya sujuudu sahwigii marna waa laga hormarinayaa qabla tasliim baa lala imaanaya marna bacda tasliim baa lala imaanayaa axaadiisaynu akriyaynaa iyo aqwaasha culummada markaasaynu ku fahmaynaa sida saxiixa oo waxa weeye nebiga calayhi salaatu asalaam oo waxa uga sugnaatay xadiidka waxa weeye waxaynu ka bilaabaynaa waxa weeye alxadiid alawal bacda mia waa xadiidka boqol iyo ko ayuu ka bilaabanaya waxa uu yidhi can moxamed ibni sirin waa taabici wey can moxamed ibni sirin raximah llahu tacaala can abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayra ka warinaya qaala waxau yidhi abu hurayra sallaa bina sallaa waana tujiyey binaa annaga rasuulu llahi sal sl rasuulka ilaahi baana tujiyey ay madiina ixdaa mid un bay ahayd salaatay alcashiy salaadaha galabnimada la tukado waa duhurka iyo casarka ayaa alcashiyi la yidhaahdaa a wasabix bilcashiyi walibkaar watulaynaa marka xadiidka cimraan ibnu xusayn oo imaamu albukhaari wariyey ayaa caddaynaya inay salaad casar ahayd laakiin xadiidkan abu hurayrana waa sheegay ee ninka ilaawey waxa waa maxamed ibnu sirin marka ixdaa salaatay alcashiyi ayuu yidhi labada galabnimada la tukado alcashiyi waxaa la yidhahdaa bacda zawaal zawaalka wixii ka dambeeya ayaa la yidhahdaa galabnimada ay duhurka laga bilaabo marka labadaas salaadood mid kamiduuna tujiyay salaad casar bayna ahayd oo cimraan ibnu xusein baa sheegay qaala waxa uu yidhi abu hurayra qaala ibnu siriin waxa uu yidhi samaaha abu abu hurayra abu hurayra wuu magacaabay salaadaa oo wuu sheegay midda ay tahay walaakin nasiitu ana ilaaweydi ha abu hurayra laftigiisu waa sheegay walakin nasiitu ana aniga ayaa ilaawey macnaha abu hurayra wuu sheegay iyaduna inay salaad casar ahayd laakin anaa ilaawey buu yidhi moxamed ibnu siriin qaala waxa uu yidhi abu hurayra fasallaa bina rakcatayni nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uuna tujiyey laba ragcadood ayuuna tujiyey asalkuna muxuu ahaa in afar ragcadood la tukado fasallaa bina ragcatayni laba ragcadood buna tujiyey uma sallama atixiyaadka dhex markuu u fadhiistay ayuu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu qaala waxau yidhi faqaama waa istaagay nabiga calayhi salaatu wassalaam ilaa khashabatin tiir macruuda fi lmasjid macnaha tiirarkan masaajidka saa loogu taago oo waxa weeye tiirarka masaajidka mid kamid a oo saa u babacanaa ayuu intuu tegey ayuu saa isugu tiiriyey fattakaa waa isku tiiriya caleyha dushiisa waxa weeye geedkii tiirkii ayuu saa isugu tiiriyey kaannahu qadbaan waxaaba moodaa nabigu inuu caraysan yahay wawadaca yadahu wawadaca yadahu lyumnaa cala alyusra labadiisa gacmood buu isa saaray oo midigtii bidixdeeda u saaray shakbaka bayna asaabicihi farahana waa isdhex geliyey wa wadaca waxa uu dhigay khaddahu dhabankiisa alayman dhabankiisii midig ayuu waxa uu saaray calaa dahri kafihi lyusraa bidixdiisa kafkeedi markuu saa labadii isku isku geliyey farihii isdhex geliyey oo cuskaday sida caadiba dadka odhan waa garanayaan saa loo cuskado oo qofkii sidii wax sakaraya oo kale waay markuu nabigii saa sameeyey ayaa wakharajat sarcaan asarcaan oo kuwii degdegayay waxaa baxay marka kuwii degdegayey oo waxa weeye shaqooyinka iyo wax u degdegayey ayaa min abwaabi almasjid masaajidkii ka baxay oo fa qaala waxay yidhaahdeen markaa qusirat asala ha qasurat asala salaaddii waa la gaabiyey ha qasurat asalaatu salaaddii waa la gaabiyey bay dheheenoo meeshii afar la tukan jiray labaa laga tukan wa fi lqowmi dadka halkaa joogay oo nabiga la tukanaya waxaa ka mid ahaa abubakar abubakar baa ku jiray wa cumar baa ku jiray fahaaba waxay waa ka haybaysteenoo an yukallimahu inay nebiga la hadlaan shib bay ka yidhaahdeen markay arkeen nebigii wejigiisa ay ka muuqato xanaaq ood moodid inuu fakerayo xanaaqsan yahay ayay ka aamuseen wa fi lqowmi dadkana waxaa ku jiray tukanayey rajulun nin fii yadayhi gacmihiisa oo waxa weeya nin gacmo dheer fii yadayhi duulun gacmo dheera la odhan jiray a dulyadayn yuqaalu lahu la yidhaahdo dulyadayn waa gacmo dheer oo kale waa soomaalida meesha hadda qof ka yidhahda gacmo dheere ay qofka ile qof walba laba gacmood waa leeyahay waxaa loogu tilmaamaya gacmo dheer dheer inuu lahaa macnaha gacmo dheero oo kale a dulyadayn ninkii labada gacmood lahaa laakiin qof walba laba gacmood waa leeyahay dheerkii baa la tilmaamaya waa naynaas qaala waxa uu yidhi marka dulyadayn baa nabiga la hadlay yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo anasiita ma ilowday am qusirat mise salaadi am qusirat isalaatu mise salaadii waa la gaabiyey oo ilaahay xaggi miyaa laga gaabiyo waxyi baa soo degay se waad ilowday qaala wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam lam ansa anigu ma ilaawin walam tuqsar lamana gaabin macnaha nebigu wuxuu hadda tilmaamayaa wuxuu isagu aaminsan yahay lam ansa ma ilaawin buy waa anugu kas uma ma ma ilaawin mana la gaabin salaadii fa qaala waxa uu yihi marka dulyadayn ayaa marka riwaayadaha qaar baa ka qaar buu uu soo gaabiyey riwaayadaha qaar baa waxay ahaayeen inuu yihi markaa dulyadayn balaa waad ilowday bal nasiita waad ilowday rasuulka ilaahi haddaan mar salaadii la gaabin oo waxay soo degin waad ilowday marka fa qaala markaasaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam intuu la hadlay raggii kusoo jeestay abubakar iyo cumar iyo ay wuxuu yidhi akamaa yaquulu dulyadayn war ma sida dulyadayn uu leeyahayba oo salaadii miyaa waxa way wax ka dhiman yihiin waka marka fii bacdi riwaayaat oo bukhaari baa caddaynaya inuu dulyadayn uu yihi bal nasiita waad ilowday rasuulka ilaahi a mar haddaan la gaabin inaad ilowday laa shaka marka qaala markaasu waxa uu yihi akamaa yaqulu dulyadayn ma sida uu dulyadayn leeyahayba iyagiiba weydiiyey waa su-aal wey qaala waxay idhahdeen nacam ha laba ragcadood baa tukatayo waa sida dulyadayn uu sheegay fataqadama marka halkaa u fiirso kalaam baa galay socod baa galay waxa weeye isweydiin haddana waxa weeye markaa waxa weeye salaamo naqsi baa galay ziyaado badan baa salaadii ku darbatay qaala waxa uu yidhi fataqadama wuu hormaray fasallaa wuu tukaday kamaa fasallaa wuu tukaday maa taraka wixii uu ka tegay ee labadii ragcadood uu ka tegey ayuu tukaday oo meeshii uu ka bilaabay uma sallama assalaamu calaykum waraxmat ullahi buu yihi oo salaaddii waa dhamaystiray ila ziyaadaa gashay halkaa marka si fiican loo fahmo weye sababtu waxa weye hadhow qabla tasliimiya sujuudu sahwiunsa bacda tasliim xadiidkan ziyaaduu caddeeyey in salaaddii ziyaado lagu daray salaama naqsi dhexaa ku jira socod baa ku jira hadal baa ku jira kulli waa ziyaado waa wax waxa weye salaadii lagu daray marka wuxuu yidhi fataqadama wuu hormaray fasallaa wuu tukaday maa taraka ay alladii taraka intii uu ka tegey labadii ragcadood uu ka tegey buu tukaday uma sallama sidii caadiga ahayd afartii ragcadood markuu dhamaystiray buu yihi assalaamu calaykum waraxmat ullah assalamu calaykum waraxmat ullah uma kabbara isagoo bartiisii fadhiya bacda tasliim ayuu yidhi allahu akbar wasajada wuu sujuuday mithla sujuudihi sujuudiisii hore oo kale aw adwal ama mid ka dheerba ayuu sujuuday uma rafaca ra'sahu madaxiisu koraba soo qaaday fakabara allahu akbar buu yidhi uma kabara waa takbiirsaday fadhigii markuu fadhiistay ayuu haddana takbiirsaday oo sujuuday wa sajada wuu sujuuday mithla sujuudihi sujuudiisii oo kale aw adwal ama mid ka dheer uma rafaca ra'sahu madaxiisu buu koraba soo qaaday wa kabbara waana takbiirsaday allahu akbar buu yidhi intaa marka markuu yidhi ayaa waxa uu yidhi ibnu sireen fa rubbamaa sa'aluuhu way weydii jireenoo waxaa dhici jirtay inay weydiiyaan oo yidhahdaan abu hureyre la weydiiyo uma sallama nebigu ma salaama naqsaday kabacdi markaa ay bacda sujuudi sahwi markuu la yimid labadii sujuudu sahwi markuu la yimid ma salaama naqsaday nebiga ayaa la weydiiyey abu hureyra qaala waxa uu yidhi markaa abu hureyru abu hureyra waxa uu yidhi fa nubi'tu waxaa la iiga warramay oo la ii sheegay oo la iiga sheegay min cumraan ibni xusayn waa saxaabiya qaala inuu yidhi ila isna waa la tukanaye uma sallama nebigu markaas wuu salaamo naqsaday oo waxa weeye assalaamu calaykum waraxmat ullaahi buu yidhi ay bacda tashahud waka marka waxaa halkaa inooga caddaatay nebiga calayhi salaatu wassalaam orta aan kusii darno shiiku waxa uu yidhi marka alcashiy waxaa la yidhahdaa maa bayna zawaali shamsi ilaa guruubiha cashiy galabnimada waxaa la yidhahdaa bacda zawaal ilaa iyo qoraxda ay ka dhacdo qawluhu tacaala baana qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi wasabbix bixamdi rabbika bilcashiyi galabnimada walibkaar iyo gelinka hore waa xilliyada salaadaha ay soo galaan wey xadiidkan marka cumuumkiisu waxa weeye nebiga calayhi salaatu wassalaam waa sahwiyey markuu saawiyena salaad casar buu tujiyey markuu salaaddii casar tujiyeyna waayo riwaayadda cimraan ibnu xuseen baa caddaynaysa meeshuu afar ragcadood ka tukan lahaa ayuu laba ragcadood tukaday markuu laba ragcadood tukadayna waxa uu sameeyey markaa in uu nebiga calayhi salaatu wassalaam salaama naqsaday meeshuu ragcaddii saddexaad u istaagi lahaa markuu salaama naqsadayna uu iska kacay oo xaggaa istaagay dadkiina qaar ay baxeen oo dadkii sa degdegsanaa ay moodeenba salaadii in la gaabiyey kabacdi markii dulyadeyn uu sheegayna nebigu uu soo noqday salaadiina u dhammaystiray markuu dhammaystirayna salaama naqsaday kabacdina sujuudu sahwi la yimid kabacdina markaas uu salaama naqsaday halkaa marka waxaan ka qaadanaynaa khilaaf baa horta culammada waxa ay ku jiraan oo la isku khilaafay salaama naqsiga ma qabla salaam baa kulli ee sujuudu sahwigu mise waa bacda salaam mise waa la kala qaybinaya culammada qaar waxay ku tageen mar walba sujuudu sahwigu waa inta aadan assalaamu calaykum waraxmatullah dhihin qaar baa ku tegey qaarna waxay ku tageen maya mar walba waxa weeye waa la qaybinaya in la qaybiyabaana nusuusta waafaqaya oo waxa weeye nebiga calayhi salaatu wassalaam xadiid buu ku caddeeyey imaamu muslim iyay warinayaan idaa shakka axadukum haddii qofkiin uu shakiyo oo uu ka shakiyo fii salaatihi falam yadri uuna garan asallaa talaatan am arbacan falyadrax ashak waliyabni calaa mastayqan uma uma yasjud ha sujuuda sajdatayni qabla an yusalli marka taa binas buu nebigu u yidhi calayhi salatusalaam qowlkiisa ku caddahay haddii uu qofku shakiyo inay tahay sujuudu sahwigu qabla salaam inay tahay hadal kuma jiro halkan marka ficilka ayaa khilaafka ku jira ficilkiisa nebiga waxaa ku sugnaatay salaadii markii zaa'id lagu daray inuu inuu sujuudu sahwigii la yimid bacda tasliim bacda tasliim inuu la yimid xadiidka soo socdana waxaa inoo imaanaya inuu markuu ka tegay atixiyaadka dhexe uu salaam uu sujuudu sahwigii la yimid qabla tasliim marka waxa weeye khulaasadu qowlka raajixa waxa weeye oo nusuusta waafaqaya saddexdaa in loo qaybiyo wixii shakiya qabla salaam ayaad la imaanaysaa waxa weeye sujuudu sahwigi wixii nusqaama waxaad la imaanaysaa qabla asalaam ayaad la imaanaysaa qabla tasliim wixii ziyaado lagu darayna waxaad la imaanaysaa bacda tasliim qowlka ayaa ugu sabaabsan waana qowlka imaamu maalik iyo keyrkiiba ku tageen culamo badanna ku tagtay qowlkaa weeye qowlka raajixa oo adilada waafaqaya leannaho kan shakiguna qowlkii nebigu waafaqaya kan nusqaantana xadiidkiisa soo socda u waafaqaya kan ziyaadaduna wuxuu waafaqayaa xadiidka hadda aynu sharaxnay maxaynu ka qaadanaynaa marka xadiidka oo laga faa'iideeyaa kow midda ugu horreysa xadiidka waxaa laga faa'iidayaa jawaasu sahwi inuu sahwigu ka dhici karo min alambiyaa nebiyadu inay sahwin karaan leannahu sababtu waxa weeye waa bashar sida aynu waxu ilownay waxu ilaawi karaan laakiin waxa weeye iyaga wixii khada oo ka dhaca ama nisyaana ilaahay baa ku waa loo tambiihinaya waxa weeye allah subxana wataala ba waxyoonaya haddaan markaa dadku ayna tambiihin waa loo waxyoon lahaa oo waxa wey waa loo caddaynaya oo waa la saxaya laakiin waa bashara wax waa ilaawaan waana ka dhacdaa labo xikmadda ku jira waxa weeye oo laga faa'idayo nebiga calayhi salatu salaam inuu sahwiyo waxa weeye tashriic weeye oo maanta ma aynu garanayn sida aynu samayn lahayn hadduuna nebigu sahwiyin marka tashriic bay ahayd oo nebiga calayhi salatu salaam si uu ummadda u baro ayaa waxay arrintan ugu dhacday ilaahay baa qadiray saddex ana alkhuruuja min asalaa salaada oo laga baxo iyada oo aan dhammaystirmin qofkiina u malaynaya inay dhammaystirantay oo sahwi uga dhacday waxnu wax dhibaataa salaadii u keeni mayso iyo waxa weeye meeshiisiibuu kasoo bilaabaya waxaynu kaloo ka faa'idaynaa hadalka salaada lagu dhex hadlo oo waxa weeye lagu islaaxinaya salaadii inuuna salaadii burinaynin maadaama salaadii lagu islaaxinayo leannahu n ninkaa nebigu la hadlay nebigina waa la hadlay hadal baa laisku celceliyey jawaab bay saxaabadii kale way jawaabeen kulli salaadii ma burin oo waxa weeye salaadii waa lasoo dhisay waxaynu kaloo ka faa'iideynaa macnaha sixatu binaa'i in lasoo dhisaayo mat maturika min asala salaada wixii laga tegay in lasoo dhisaayo oo booskeedi laga soo bilaabayo ee aan salaadii oo dhan lagu soo celinaynin intay kaa maqnayd unbaad la imaanaysa waxaynu kaloo ka faa'iideynaa xarakada iyo dhaqdhaqaaqa inayna salaadii waxba u dhimaynin haddii mar nisyaan ay tahay ee ayna kas ahayn marka qofka nisyaanka iyo jahligu uga dhaco iyo waa loo cafiyey oo ummaddaa nebigu wuxuu yidhi ilaahay waa u cafiyey wixii khada iyo nisyaan ay ku sameeyaan amaa wixii shaaficiyadu ay ku qaydi jireen oo odhan jireen saddex xaraka hadduu dhaqdhaqaaqa salaadda waa buraysaa waxba kama jiraan waxa weeye sida saxiixa markaa nebigu waa dhaqaaqay waana socday waxa weeye laakiin nisyaan bay arrintaas oo dhan ku dhacday waxaynu kaloo ka faa'iideynaa nebiga calayhi salaatu wassalaam in ay saxaabadu ku tambiihiyeen haddii uu nebigu ilaaway sidaasaana a'imadana hadda la rabaa dadka la tukanaya inay ku tambiihiyaan waxaynu kaloo ka faa'iideynaa sujuudu sahwi inay noqonayso haddii salaadii ziyaado lagu daro waxa weeye qabla bacda tasliim inay noqonayso marka hore waad salaama naqsanaysaa salaaddii aad dhammaystiraysaa kabacdina waad salaama naqsanaysaa markaasaad waxa weeye la imaanaysaa sujuudu sahwiga waka amaa nusqaan markay gasho waa xadiidka soo socda xadiidka alxadiidu athani bacda almia xadiidka boqol iyo labo can cabdillaahi ibni buxayna cabdillaahi ibni buxayna hooyadiisaa lagu magacaabayaa oo la odhan jiray waa hooyadii wey waxa lagu magacaabay marka cabdullahi ibni buxayna waana ku caanbaxay oo qofka hooyada lagu magacaabi karaa wax dhibaataa male wa kaana wuxuu ahaa min asxaabi nabiyi sala la alay slam saxaabadii nebigu ka mid ahaa waxa uu yidhi ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam sallaa bihim saxaabadii ayuu nebigu tujiyey adduhra salaa duhur fa qaama fi ragcatayni laba ragcadood buu ku istaagay al-ulayeyni labadii hore ayuu waxa weye istaagay meeshuu fadhiisan lahaa waatixiyaadka la imaan laha ayuu iska istaagay walam yejlis nebiga ma fadhiisan fa qaama annaasu macahu dadkiina waa raaceen oo waa istaageen xataa idaa qada salaata salaaddii markuu dhammaystiray wantadara annaasu dadkiina ay sugayeen tasliimahu inuu salaamo naqsado kabbara ayuu takbiirsaday allahu akbar yidhi wahuwa jaalisun isagoo fadhiya markuu adxiyaadsaday fasajada waa sujuuday sajdatayni laba sujuudood qabla an yusallim intuuna assalaamu calaykum dhihin ayuu sujuuday kabacdi markuu labadii sujuudu sahwi la yimid ayuu markaa tuma sallama haddana assalaamu calaykum waraxmatullahi yiri halkaa xadiidkaani marka wuxuu caddaynayaa nebigu adxiyaadkii dhexuu ka tegey waa nusqaan marka hadduu mar marka adxiyaadkii dhexe ka tegey salaadii nusqaan baa gashay oo waxa weeye nebigii uma soo noqon leanna adxiyaadka dhexe waa waajiba rukni ma aha salaadii horena waaynu soo sharaxnayna xadiidkii hore nebigu arkaan buu ka tegey oo ragcado dhan baa dhiman oo sujuudu sahwi ma anfacayso haddaba halkan wuxuu ka tegay nebiga calayhi salatu salaam waajib adxiyaadka dhexe waa waajib u yaqaana waa sunna iley lakin waa waajib wey sida saxiixa mar hadduu marka waajib ka tegey xadiid kaluu nebigu ku caddeeyo waxa uu yidhi haddii qofkiin uu istaago oo waxa weeye uu adxiyaadkii dhexe ka istaago hadduu dhammaystirmoo wada istaagana yuu soo noqone sujuudu sahwi baa ku filana hala yimaado haddii uuna wada istaaginna oo hinqaday keliya dib ha u noqdo oo markaa ha adxiyaadka adxiyaadsado marka sida saxiixa waxa weeye salaada nusqaan baa gashay sujuudu sahwigiina nebigu wuxuu la yimid qabla intuuna dhihin assalaamu calaykum waraxmatullah maxaan ka faa'idaynaa marka xadiidka waxaan ka faa'idaynaa wujubu inay waajib tahay sujuudu sahwi liman sahaa fi salaati qofkii salaada sahwiya inay waxa weeye sujuudu sahwigii waajib tahay halkan wujuubka culammada qaar baa waxay leeyihiin macnaha ficil weeye ficilkuna waajib kuma tuso ilaa inuu qowl raaco laakiin aqwaal baa raacday oo nebiga calayhi salaatu wassalaam waa amray xadiidkii aynu soo marnay aynu kusoo caddaynay oo imaamu muslim wariyey idaa shaka axadukum a xadiidkaasu marka nebigu ku cadeeyey qowlkiisii iyo ficilkiisii baa israacay marka sujuudu sahwi waa waajib hadduu qofkii wax ka tago laba waxaan ka faa'idaynaa altashahud alawal tashahudka koowaad inuusan laysa birukni rukni ma aha laakiin waa waajib wey macnaha hadduu rukni yahay waa lagu soo celin lahaa oo sujuudu sahwi kuma filaateen laakiin waa waajib sida culummadu ay qabaan in badan waajibkana sujuudu sahwi baa kaa kafaynaysa waxaanu kaloo ka faa'idaynaa sujuudu sa haddaad ka tagtay atixiyaadkii dhexe sujuudu sahwi baa kugu filan inaad laba sujuudood la timaadid waxayna ahaanayaan qabla tasliim assalaamu calaykum waraxmatullah intaada dhihin ayay ahaanayaan waka waxaynu kaloo ka faa'idaynaa ahmiyatu mutaabacati alimaam imaamka in la raaco haddii xataa imaam aad la tukanaysid oo imaamkii uu istaago oo istaagno ku sugnaado walow haba ilaawe adigu haddaad garanaysid xataa waad tambiihinaysaa subxaana allah baad leedahay oo raggu subxaana allah bay dhahayaan dumarkuna sacabka isku garaacayaan laakiin hadduu imaamki istaago waa la raacayaa markaa oo lama qaylinayo lagamana goosanayo ee waa la raacayaa waxaanu kaloo ka faa'iidaynaa haddii imaamku uu sahwiyo dadkii oo dhan sahwigii waa ku dhacayaa oo waxa weeye kulli sujuudu sahwigiina waa lala imaanayaa hadhow oo waa la raacaya waxaynu kaloo ka faa'idaynaa sujuudu sahwigu waa sujuudihii kale oo kale bay la mid tahay oo salaada dhexdeeda ku sugnaa ee wax gaara iyo axkaam gaara male halkaana waxaynu ka garannay marka baabu sujuudu sahwi ayaa halkaa inoogu eg khulaasadiisuna waxa weeye haddii salaadaada nusqaan gashana ama laba arrimoodba ka dhe haddii salaadaada nusqaan iyo shaki mid ka mida galo intaadan assalaamu calaykum waraxmatullaahi dhihin la imow waxa weeye sujuudu sahwigii hadday ziyaada gashayna markaad assalaamu calaykum waraxmatullahi tirahayd adoon meeshaada ka kicin la imow sujuudu sahwi oo allahu akbar inta tirahayd sujuudu sahwi la imow baabka lix iyo tobnaad waa baabu lmuruur bayna yaday almusalli waxa weeye baabkaana sutradu ka hadlayaa qofka muslimka oo tukanaya waxaa waajib ku ah inuu sutra samaysto baa waajib ku ah kan muslimkaa oo aan tukanayn oo markaa doonayo inuu hormarana waxaa xaaraam ka ah inuu qofkaa tukanaya iyo sutradiisa dhex maro inuu sutrada shishay ka maro ayaa loo ogol yahay hadduu marka qof dadku jamaaco yihiin oo imaam ay tujinaayo imaamkaa sutradii samaysanaya oo taasaa imaamkaa u sutraa dadkii oo dhan haddaad keligaa tahayna waa inaad sutra samaysatid nebigu wuxuu yidhi laa tusalli ila ilaa sutra ha u tukanin ilaa sutra inaad samaysatid mooye ha tukanin marka sutradii waa waajib qof walbana waa laga rabaa axkaamteedana aynu aragno alxadiidu thalith bacda mia xadiidka boqol iyo saddex can abi juhaym waxa uu yidhi oo la yidhaahdo cabdillahi bni cabdillahi bn alxaar ha cabdillahi bn alxaar la yidhaahdo waxa uu yihi radia allahu anhu alansaariy radia allahu canhu qaala waxa uu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka ilahi waxau yihi low yaclamu almaaru bayna yaday almusalli maada calayhi min alithmi lakaana an yaqifa arbaciina khayran lahu min an yamura bayna yaday xadiidkan waciid shadiida ku soo arooray low yaclamu almaaru buy hadduu ogaan lahaa almaaru kan maraya low yaclam hadduu ogaan lahaa almaaru kan gudbaya oo maraya qofka saa u gudbaa la yidhaahdaa maar bayna yaday almusalli ay qofka tukanaya hortiisa maraya oo sutradii iyo isaga kala dhex maraya hadduu sutro samaystay maadaa calayhi min alithmi waxa dembi dushiisa ku dhacaya hadduu ogaan lahaa maada calayhi min alithm macnaha dembiga qofkaa dushiisa ku dhacaya hadduu ogaan lahaa waxa weeye lakaana waxa u sugnaan lahayd oo u khayr badnaan lahayd lakaana an yaqifa inuu istaago arbaciina afartan khayran lahu ayaa u khayr badnaan lahayd macnaha afartan inuu istaago lakaana an yaqifa arbaciina khayran lahu min an yamura bayna yaday inuu afartan taagnaado ayaa uga khayr badnaan lahayd intuu hormari lahaa waxa weeye nin tuk qof tukanaya oo muslima inuu waxa weeye salaadiisii kala dhex maro taas ayaa uga khayr badnaan lahayd qaala abunadar waxa uu yidhi waa raawigii xadiidkee qaala waxuu yii laa adri ma garanaayo qaala inuu yidhi arbaciin miyuu yidhi arbaciina yawman miyuu yidhi aw arbaciina shahran oo arbaciina sana ma garanaayo buu calaa kulli xaal nebigu wuxuu yidhi arbaciin axaadiidta marka sheegaysa ama arbaciina sana ama mi-ata caamin waa axaadiidooda daciifa waxa weeye xadiidku saasuu kusoo arooray saxiixa lakaana an yaqifa arbaciina khayran lahu arbaciinkaa marka intee weeye allahu aclam laakiin waynu arki doonaa culimadu waxay ka yidhahdeen arbaciinkan waxa loo jeedo mubaalaqa inay tahay oo muddo dheer macnaha laga wado ee aan laga wadin waxa weeye arbaciina yawman iyo wax ku xadidan maxaynu ka qaadanaynaa marka xadiidka ko marka ugu horeysa waxaynu ka qaadanaynaa taxriimu lmuruur bayna yaday almusalli inay xaaraam tahay qof tukanaya in horti la maro haddii marka uu qofkaasi sutro samaystay isaga iyo sutradiisa in la kala dhex maro waa xaaraam wey axaadiidtana waa arkida waa la iska celinaya qofkuna iska celinaya hadduuna marka sutro samaysan bay yidhahdeen culammadu inta uu ku sujuudayo oo sutradiisa qiyaastii ahayd baad ka darkaysaa oo waxa weeye wixii ka shisheeya waa la mari karaa laakiin inta uu ku sujuudayo oo sutradiis ahaan lahayd baad ka dokaysa laba waxaynu ka faa'idaynaa wujuub alibticaad in laga fogaado qofka waxa weeye tukanaya hortiisa in laga dorko oo laga fogaado inay waajib tahay waxaynu kaloo ka faa'idaynaa waajib inay ku tahay qofkan tukanaya laftigiisa inuu sutra samaysto waayo waciidkan shadiidkaa waxa uu ka dhalanayaa markii qofkaani uu isaguna samaysto sudre wey lakin hadduu sutro samaysan isagiyaa dembaabay oo dembi la yimid shakiga marka raawigu uu shakiyey oo yidhi ma garanaya afartankaasi waxay tahay culimmadu waxay yidhahdeen muraadka loo jeedo waxa weeye waa almubaalaqa xasri ma aha xasri ma ahee waxay la mid tahay qawluhu tacaala in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allahu lahum haddii marka munaafiqiintii baa layihi hadaad u dembi dhaaf daratid toddobaatan jeer ilaahay waxa weeye kama uma dembi dhaafayo hadduu marka boqol nebigu ilaahay u dembi dhaaf dalbi lahaa ma laga aqbali lahaa maya marka mubaalaqa la yidhaahdaa waa muddo waa tanfiir weeye laiska cayrinayo oo laleeyahay marnaba ha hormarinina qof tukanaya horti aad iyo aad isaga ilaaliya culamada qaar baa waxa ay sameeyeen ku ku ku qaydeen waxa weeye masjidka nebiga qaar ba masjidka xaramka qaar baa waxay yidhahdeen xaramkoo kale isaga waxa waa laga soo reebaya laakiin sida saxiixa oo sheekh albani raximah llahu tacaala sifat salaata nebiga ku caddeeyey kulli waa isku mid wey ilaa lidaruura inay timaado mooye xataa xaramka waad iska ilaalinaysaa qofka tukanaya aad iyo aad uga fogow alxadiid araabic bacd almiya xadiidka boqol iyo afar can abi saciid alkhudriy radi allahu canhu xadiidkaana wuxuu ka hadlayaa sida aad isaga celinaysid adigii haddii sutra aad samaysatay oo uu doonayo markaa qof adigii iyo sutradaadi inuu ida kala dhex maro siaad isaga celin lahayd iyo aadaabti aad isticmaali lahayd can abi saciid alkhudriy radi allahu canhu qaala waxau yihi saxaabiga jaliilka samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay oo yaquulu odhanaya idaa sallaa axadukum idaa waqtigii sallaa uu tukada axadukum midkiin ee dadkeena muslimiinta ilaa shay-in shay uu u tukado sutro uu ka dhigto yastaturuhu uu isaga asturayo min annaasi dadka uu iska xijinayo hadduu u tukado oo sutro samaysto marka hore fa araada uu doono axadun qof an yajtaaza inuu gudbo oo waxa weeye uu hormaro uu doono bayna yadayi hortiisa isaga iyo sutradii hadduu doono qof inuu kala dhex maro falyadfachu ha iska difaaco oo ha iska celiyo gacantaasaa ugu taagaysaa dhuuntaa uga qabanaysaa oo iska celinaysaa fa in abaa haddii uu diido falyuqaatilhu ha la dagaalamo hadduuba diido oo waxa weeye meeshii isku soo ciriiriyo ha iska celiyo xoog ha isaga celiyo ha feera ma aha laakin waa xoog ha u riixo wey fainamaa huwa shayطaanu kaasi waa shayطaan wey wuxuu macnaha meesha ugu soo ordayaa shayطaan weeye riwaadaha qaar baa caddaynayo faina macahu qariin shayطaan baa la socda shayطaan ayaa la socda xadiidkan qisuu lahaa markii marwan ibn xakan uu madiina xaakimka ka ahaa oo waxa weeye umuwiintii ayuu waxa weeye abu saciid alkhudri masaajidka jumca lagu tukaday markii jumcadii la tukaday ayuu abu saciid alkhudri sutro uu u tukanayey ayaa wiil yara oo marwan uu adeer u yaho reero madaxeeda ayaa waxa weeye damcay oo si fiican u labisan ayaa waxau damcay inuu meeluu maro waaye suu daca inuu isaga isreer kala hormaro si waa iska celiyey abu saciid baa iska celiyey suu meeluu inta fiirfiiriyey buu meeluu mara waaye su haddana wuu kusoo noqday suu xoog buu u riixay yarkiioo xanaaqsan baa iska tegey adeerkiisu u galay abu saciidna waa kasoo daba tegay oo usoo galay wuxuu yidhi yarkaana kaa dacwoonaya markaasuu xadiidkan sheegay oo nebigaan ka maqlay odhanaya saas oo waxa weeye nebigu na amray inaanu iska celino qof alla qofkii damcaynuu sutrada naga hormaro waka marka waxaan ka faa'idaynaa xadiidka mashruuciyatu sutra weliba waa waajib bay yihahdeen culammadu inuu qofkii sutra samaysto waa waajib waxaanu kaloo ka faa'idaynaa labo inay mashruuc tahay inay waxa weeye la iska celinayo qofkii haddii uu maaragtay damca inuu hormaro waxaanu kaloo ka faa'idaynaa manciga la iska celinayo qofkaas inuusan quwad iyo awood ahayne uu yahay bilashal falashal marka ugu horeysa tartiib baa gacanta la iskaga celinaya kabacdi hadduu xoog isugu soo qaado waa la iska riixayaa mar walba saasaa la iskaga difaacayaa marna loo ogolaan mayo inuu waxa weeye hormaro waxaynu kaloo ka faa'ideynaa waxaa kusoo riixaya nebigu shaydaan buu ku tilmaamay ama qofkan shaydaan baa la socda ama waxa weye shaydaan baa soo riixaya sidaa daraaddeed shaydaankuna wuxuu rabaa salaadaadii inuu fasahaadiyo waa la iska celinayaa marka oo mar walba laakiin haddaadan markoona sutro samaysan maxaad iska celin kadhaa marka marka ugu horreysa qofka waa inuu sutro samaysto kabacdi markaa sutradiisii uu u diido in waxa weeye laga hormaro oo waxa weye isaga iyo sutradiisii in la kala dhex maro qofkii marka isagii aan sutro samaysan isagaa dembigi iskale oo waxa weeye salaadiisii ku talagalay inay xumaato sidaa daraaddeed culummadu waxa weeye waxa ay aad iyo aada ugu booriyaan qofku inuu marka horeba sudro uu samaysto inayna waajib tahay ayay culummadu in badan caddeeyeen kutubtooda ay ku caddeeyeen hadduuna marka qofkii isagu sutro samaysan qofkiina uu hormaro haddii dembigii marka waa shaarigayaan haddii qofkaana kas u hormaray oo intii bay yidhaahdeen culummadu uu ku sujuudi lahaa hadduu maray waxa weeye dembi oo kas u maray laga yaaba dembigii inay wada yeeshaan haddii kale oo uu shishay ka marayna hadda qofkan isaga sutradii uu ka tegey dembi weyn baa uga imaanaya alxadiid alkhamis bacda almia xadiidka shanaad boqol iyo shan can cabdillahi bni cabaas radia allahu canhuma xadiidkaa hore marka wuxuu ahaa qofkii keligii markaa tukanaya ama imaam ah qofka sutradiisa hormaraya laakiin xadiidkan soo socda wuxuu ka hadlayaa sufuufta dhexdooda in matalan imaam baa dadkii tujinaya sutruu samaystay sufuufta ma la dhex marmari karaa sufuufta dhowr safadayin sufuufta ma la dhex mari karaa ma aha imaamka iyo sutradiisii qaala waxau yidhi cabdullahi ibni cabaas can cabdillahi ibni cabaas radia allahu canhuma qaala waxau yidhi aqbaltu waxaan soo qaabilay raakiban aniga oo saaran calaa ximaarin ataanin macnaha damiir dhadig ataanka waa midka dhadiga wey anoo saaran damiir dhadig ayaan soo qaabilay waa mina wey wa anaa yowma-idin aniguna maalintaas wa anaa anigu yowma-idin maalintaas aan soo qaabilaya xajatulwadaac bay ahayde qad naahaztu waxaan ku dhowaaday ee qaarabtu wey naahaz qaarab wey naahaztu alixtiraam inaan baaluqo ayaan ku dhowaaday oo kuraybu ah cabdullaahi ibni cabaas xajat alwadaac weli aan qaan gaarin laakiin u dhowaaday inuu qaan gaaray waxyar uga dhiman yihiin wa rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahina yusalli uu tujinaayo binnaasi dadkii bimina mina uu ku tujinaayo ilaa gayri jidaarin isagoon derbi xaggii u turjinaynin ushiisii baa inta nabiga sutro looga dhigay ayuu meesha banaanka ah oo mina ayaa lagu tukanayey fa marartu waxaan maray min bayni fa marartu waxaan maray bayna yaday bacda sufuuf macnaha bayna yaday bacda safi macnaha sufuufta dhexdoodaan maray markaa sufuuftu waa badnaydee xajat ulwadaac ummad badan baa nabiga la tukanaysay laba saf baan kala dhex maray anoo saaran waxa weeye dameerkii fa nazaltu waan degay oo markaan dameerkii waan ka degay fa arsaltu waan iska sii daayo oo waan diray alataan dameerkii tartacu iyadoo iska daaqaysa banaankeeda wa dakhaltu waan galay anigiina salaadii baan galay fi safi safkii baan galay falam yunkir dalika calaya axadun qof igu inkiray nebiguna iguma inkirin saxaabadiina iguma inkirin waka marka xadiidkan waxaa loo daliishanayaa in haddii imaamku dadkii tujinaayo dadkan dambe oo ku daba tukanaya imaamka qof walba sutro samaysa la odhan maayo ee waxa weeye waxaa ku filan sutradii imaamka oo qofkii imaam leh oo imaam ku daba tukanaya imaamka ayaa sutrada ugu filan lagama rabo dadka kale inay qof walba sutro samaysto waana la dhex mari karaa mana loo diidaayo qofkii dhex maraaya marka waxaynu ka faa'idaynaa xadiidka ana almuruur in la maro oo waxa weeye weliba dameer xataa uu dhex maro ila dameerka xadiidka soo socdo xadiidka soo soctaynu arki doonaa oo waxa weye khilaafka culummada dameer haddii uu salaadaadi hormara ma goynaya ha laakiin waa markuu adiga iyo sufradaadayda dhex maro laakiin hadduu sufuufta dhex maro salaadii ma go-ayso waayo wakaas cabdullahi ibni cumar cabdullahi ibni cabbaas saasuu sameeyey nebigana calayhi salaatu salaam waa ku inkiri lahaa waana loo waxyoon lahaa oo waxa weeye hadduu khaladkaas sameeyo oo ay khalad tahay waa laga joojin lahaa saxaabaduna waa ku inkiri lahaayeen marka waxaynu ka faa'idaynaa xadiidka in la dhex mari karo safafka dhexdooda walow aad wax fuushnaatidee leannu nebiga iqraar weeye iqraarka nebiguna waa sunne waa min asunna nebiguna waa u qiray alayhi salatu salaam kuma inkirin alxadiidu asaadis bacda almia boqol iyo lix can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi kuntu waxaan ahaa anaa anigu kuntu anaamu waan seexan jiray bayna yaday rasuuli illahi sala allahu alay wasalam nebiga hortiisa ayaan seexan jiray wa rijlaaya lugahaygiina lugahayguna fii qiblatihi ay qibladiisa xigaan fa idaa sajada haddii uu sujuudo hamazanii waa i qanjaruufan jirayoo waxa weeye ama qandhuufo dhe ama qanjaruufo gacantuu saa iigu qaban jiray fa qabadtu rijlaya gaa lugahaygaan ka soo laaban jiray fa idaa qaama haddii uu istaago basabtuhumaa waan fidin jiray oo waxa weye meeshii baan ku fidsan jiray basabtuhumaa qaalat waxay tihi caaisha markaa walbuyuutu guryuhuna yowma-idin maalinta laysa fiihaa masaabiix maalintaa guryuhuna wax faynuus iyo if iyo malahaynoo mugdi bay ahaayeen xadiidkan caaisha radi allahu canha waxay tilmaamaysaa sutrada nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu salaatuleel tukanayey gurigana ku tukanayey qibladana derbiga xaggeeda uu tukanayay waxay tihi markay guriguna ciriiri buu iska ahaa anigu waan jiifay bay tihi lugahaygaa meesha aan ku fidsanayo ayuu nebigu ku sujuuday oo derbigaa sudro waa ana lugihii baa saas aan waxa weye u fidsanay marka lugihii markaan ku fidsaday haddii uu taagan yahay de nebigu aad bu dadheer buu taagnaanayay waan iska fidsanaya lugaha markuu sujuudayana intuu gacanta iqalugta iqabto oo iqanjaruufto oo idareensiiyo iga laabo macnaha oo kale wey baan ka soo laaban jiray wuu ku sujuudi jiray kabacdina markuu istaago ayaa iska fidsan jiray halkan marka caaisha waxay u deliishanaysaa xadiidkan inaynan xadiidka soo xadiidka waxa weeye shiiku kuma keenine xadiid waxaa jira imaamu muslim uu warinayo oo dhahaya yaqdacu salaata arajul qofka salaadiisa waxaa goynaya almuslim muslimka ah idaa lam yakun bayna yadayhi mitla mu'akharati araxli hadduuna samaysan sutro mitla mu'akharati araxli waxaa la yidhahdaa rakuubka waxa gadaal laga saaro oo qoriga soo celiya waa adigu dhudhunkaaga oo kale qori dheerah la-eg hadduuna sutro ka dhigaan wax intaa dheerarkiisu la eg yahay waxaa goynaya qofka waxa weeye qofka almar-a walximaar walkalb alaswad saddexdaa hadday hormaraan salaadiisi waa go-aysaa oo waa buraysaa markaasay caaisha diid ay markii ay xadiidkaa maqashay nebiga kama ay maqal ee saxaabadii dambe markii ka maqashay bay tiri anaaba saa samayn jiraye maxaan u goyn waayey salaada nebiga laakiin waxaa meeshaan ka muuqda caaisha waxayna kala saarin maritaanka la hormarayo iyo seexashada hadduu qof hortaada fadhiyo sutra waa ka dhigan karta ama uu jiifo ama sariirta ku jiifo sariirta xaggeeda waa loo tukan karaa wax dhibaataa male oo nebiga waxa ka sugnaatay xataa daabad iyo neefkii geelaa wato intuu arumiyey inuu xaggeeda u tukaday derbi u tukaday marka shayga loo tukanayo qof sii jeeda safafka safkii buuxoo kale safka kaa horeeya qofka sii jeeda waad ka dhigan kartaa sudro laakiin maritaanka weeye waxa la diidayo marka labadan in la kala fahmo weeye xadiidkan caaisha iyo xadiidkan kale iskama hor imaanayaan waayo xadiidna wuxuu ka hadlayaa horseexasho midna wuxuu ka hadlayaa hormarid marka maritaanka weeye waxa la diidayo waka marka xadiidkan caaisha wuxuu inoo faa'ideynayaa haddii uu qof hortaada jiifo masalan xaaskaaga ha noqoto ama qof kale ha noqoto inay waxa weeye wax dhibaataa lahayn oo xaggiisa loo tukan karo oo waxa weeye ayna wax dhibaataa lahayn waxaynu kaloo ka faa'ideynaa xadiidka masale kale oo culammadu isku khilaafaan ninku hadduu xaaskiisa taabto weesadii ma ka jabtaa mise kama jabto waxaynu ka faa'ideynaa xadiidka oo laga qaadanayaa inayna ka jabaynin leanno nebigu lugaheedii ayuu taabtay oo qanjaruuftay wayna soo laabatay in la yidhaahdo mare iyaa ka xigtayna waa ixtimaal aan waxba maaratay qiimaa lahayn leanna waxay leedahay kamazani oo ay qanjaruuftay marka waxa weeye taana waynu ka faa'ideynaa waxaynu kaloo ka faa'ideynaa xaaladii nebiga calayhi salatu salaam iyo ku noolaayeen guryuhu inay iska cidhiiri ahaayeen waxa weye maaragtay noloshuna saas ay isaga cidhiiri ahayd oo iftiin iyo faynuuse iyo waxba ayna jirin culamadu marka waxay isku khilaafsan yihiin arrintaas aynu hadda sheegnay oo ah salaadii ma go-aysaa haddii la hormaro mise ma go-ayso khulaasada marka sutradu waxa weeye aan kusoo khulaasaynayno kow marka ugu horreysa qofka waxa waajib ku a tukanaya inuu sutra u tukado sutraduna waa inay noqoto wax dhudhunkaaga dheerar la-eg ama wax yar ka yar xagga dheerarka ballaca laga hadli mayo dheerarka laga hadlaya dheerarka waa inay dhudhunkaaga dheerar la-eg kartaa axaadiis daciifaa jirto odhanaysa haddii aad hortaada diilin jeexatid ama wax yara dhigatid axaadiistaa waa daciif xadiis lkhad oo abu daawud iyo wariyeen waa daciif waxaana si fiican u kala caddeeyey aqwaasha dhan ku keenay sheekh albani raximah allahu tacaala kitaabkiisa sifatu salaati annabiy ayuu si fiican uga waadixiyey marka mitla mu'akharati raxli buu yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa qofka ku filan waa waxa aad hortaada dhiganaysid oo waxa weeye kor u istaajinaysid waa wax saa u dheer oo dhudhunkaaga camal dheerar leh haddaad marka xaggaa samaysatid sutradaa u tukanaysid qof alla qofkii damca inuu adiga iyo sutradaada ida dhex maro waad u diideysaa waad ka celinaysaa uma ogolaanaysid oo waad u diideysaa amaa qofkii shishe ka maraya shaqadaa maaha amaa sufuufta dhexdeeda qofkii maraya waxba dhibaata ah male waay baabu taxiyat lmasjid kana wuxuu baabu yahay taxiyat lmasjidka alxadiid asaabic bacda almia xadiidka toddobaad ee boqol iyo toddoba wey can abi qatata radi can abi qatata alxaaris ibn rabciy radi alansaariy radi allahu canhu qaala waxa u yihi radi allahu canhu isagii abiba alla ka hadhan qaala waxa uu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alay sl rasuulka ilahi waxa u yihi ida dakala axadukum lmasjid haddii qofkiin masaajidka uu soo galo falaa yejlis yuu fariisanin xataa yusalliya ilaa uu tukado ragcatayni laba ragcadood taxiyat lmasjid baa la yidhahdaa waa waajib iyaduna oo nabiga calayhi salatu salaam baa amray mar haddaad masaajidka soo geshid masjidkuu doono ha noqdo culammadu waxay ka soo reebeen xaramka keliya waayo waxay yidhahdeen waa dawaafka isaga taxiyatulmasjidkiisu marka taxiya asalkeeda waa salaan iyo waxa weeye weynayn marka waxaa la weyneynayaa allihii masaajidka lahaa ayaa loo tukanaya laba ragcadood maadaama masaajidku beytka ilaahay uu yahay lasoo galay ayaa laba ragcadood loo tukanayaa meel cibaado uu yahay marka nebiga calayhi salatu salaam wuxuu amray qofku hadduu soo galo idaa darfiya layaa xilligay doonto ha noqoto zaman alla zamankaad soo geshid xilligay doonto ha noqotee haddaad masaajidka soo gashay waa inaad tukataa marka xataa nabiga calayhi salatu salaam isagoo khudbaynaya ayuu soo galay saxaabi markaasuu fadhiistay markaasuu yihi qum fa salli ragcatayni tuko laba ragcadood oo waxa weya fadhiisanine tuko ama qoraxdu ha dhacdo ama yay dhicin ama ha soo jeedo ama bacda alcasr ama waxa weeye maaragtay bacda salaati subxi waa la tukanay xilli walba culammadu marka waa isku khilaafsan yihiinoo nahyiga bacda alcasri iyo bacda subax soo arooray maxaa laga yeelaya ile nahyi baa ku soo arooray oo inoo imaan doona bacda salaati alcasri iyo bacda salaati subxi inaan la tukan salaad sunno ah imaamu shaafici waxa uu ku tegey dhawaatu asbaab baa la yidhahdaa salaadaha sababta leh sida axkaamu ljanaa-is sida waxa weye janaasada salaatu ljanaasa sida waxa weeye kusuufka qorax madoobaadka iyo wax lamida dayax madoobaadka waxa weeye maaragtay taxiyatulmasjidka salaadahaasoo dhan in la tukanayo sunat lwudu kulli in la tukanaayo oo dat dhawaatu lasbaab baa la yidhahdaa qowlkaasaana raajixa oo waxa weeye sawaab ah in la tukanayo leanna nebigu waa amray calayhi salaatu wassalaam oo jumcahaba lama ogola in salaad kale la tukado imaamku hadduu khudbaynaayo ilaa taxiyatulmasjidka mooye marka waxaan ka faa'idaynaa xadiidka inay waajib tahay taxiyatulmasjid leanna nebigu waa amray oo wuxuu yidhi yuuna qofkii fadhiisanin nahyigaasina wuxuu keenayaa haddii aad fadhiisatid inay dembi ku dhacaysid iyo dhibaato laakin jamhuur culamaa qaar ba waxay ku tagay inay sunno tahay laakiin culamada in qaarna waxay ku tagay inay waajib tahay waajibka ayaana axaadiista saacidaya waxaynu kaloo ka faa'idaynaa marka in uu qofku mar walba weeso qaba ayaa sunno a markuu masaajidka soo galo leanno dee salaadii ma tukan karo hadduuna weeso qabin marka inuu mar walba markuu masaajidka soo galo weeso qabo ayaa wanaagsan baabu nahyi nahyiga ku soo arooray can ilkalaami fi salaati salaada in dhexdeeda lagu hadlo baabkan wuxuu ka hadlayaa nahyiga salaada dhexdeeda in lagu hadlo waa nahyi wey lamana ogolaa alxadiidu athaamin bacda almia xadiidka sideedaad ee boqol iyo sideed wey can zayd bni arqam radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi kunnaa natakalamu fi salaa salaada dhexdeeda ayaanu ku hadli jirnay yukallimu arajulu ninku waa la hadli jiray minaa naga mida ayaa la hadli jiray saaxibahu ay dhinaciisa kan taagan wa huwa ilaa janbihi dhinaciisa qofka abuu la hadli jiray fi salaati salaada dhexdeeda oo weydiin jiray ragcaddee maraysaanay xataa nazalat qowluhu tacaala ilaa ay soo degtay xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusdaa wa quumuu lilahi qaanitiin xaafiduu ilaaliya cala salawaati salaawaatki ilaaliya salaadihii wasalaati lwusdaa salaada dhexana aada u ilaaliya waquumuu istaaga lilaahi ilaahay u taagnaada qaanitiina ay saakitiin qaala waxau yidhi fa umirnaa waanala amray bisukuuti inaanu aamusno wa nuhiinaa can ilkalaami hadalkiina waa nala ka nahyi marka maxaa laga amarkaan la amraya inay aamusaan waa inay ka aamusaan wixii aan salaada shaqo ku lahayn laakiin salaada iyo tasbiixdeedii iyo allahu akbar iyo qiraa'at alqur'aan iyo laga aamusi maye waxa laga aamusaya waxa weeye waa wixii salaada aan shaqo ku lahayn oo waxa weeye aan khusaynin ayaa laga aamusaya xadiidkan marka wuxuu inoo caddaynayaa fii awali alislaam inay saxaabadu salaada dhexdeeda ku hadli jireen oo la isweydiin jiray waxa weeye hadal inuu imaan jiray oo xataa salaamta iyo waa la iska radin jiray qof baa ku salaamaya adigoo salaaddii ku jiro asalaamu calaykum assalaam waa la iska radin jiray laakiin kabacdi markay aayaddaas soo degtay ayaa laynaga nahiyey oo la is-amray in la aamuso culammadu marka waxay isku khilaafsan yihiin horta awalan ajmaca alculamaa culammadu waxay ku ijmaaceen calaa budlaani salaati man takallama fiiha wa huwa caamidun caamidan mutakalama fiiha caamidan qofkii kas u sameeya oo hadla isagoon daruura u geynin aan ilowsanayn kaa salaadiisi inay ka kac tahay waa ijmaac wey bada n bacda ma nazalat qowluhu tacaala xaafidu cala salaati wasalaati wasa qumu lilahi qaanatihi ka bacdi oo nebiguna amray in la aamuso ka bacdi qofkii kas u hadlo salaadiisi waa baade laakiin waxay isku khilaafeen qofka ilaawa ayaa la isku khilaafay oo nisyaanku ku dhaco ama jaahilka oo aan garanayn oon ogeynba in aayaddaani soo degtay iyo axkaamta aanay soo gaarin aktarka culummadu waxay ku tageen culamo badan inay salaadiisii saxiix tahay sida imaamu shaafici ay ku tageen salaadiisi inay saxiix tahay imaamu maalik iyo shaafici iyo waxay ku tageen salaadiisi inay saxiix tahay qofka nisyaanka ah iyo qofka jaahilka qofka aan xukumkii soo gaarin waxaa loo deliishaday xadiidkii mucaawiya ibni xakam oo salaada dhexdeeda ku hadlay ayaa loo deliishaday iyo axaadiid kalaba nebiguna ma odhan salaadaadi soo celi ha salaadii buu soo galay nin baa hindhisay suya yarxamuka allah markaasay waxa weye saxaabadii eegeen maxaad iga eegeysaan hooyadiina idinka gablantay ha calaa kulli xaal marka axaadiis badan baa loo deliishaday oo caddaynaysa qofka hadduu nisyaan ku dhaco ama uu waxa weeye uunan xukumkii jaahil ka ahaa salaadiisii inaynan waxba u dhimaynin oo ay saxiix tahay ka bacdina markaa nebigu watuu amro yihi ina hadihi salaa laa yasluxu fiiha waxa weeye shay-un min kalaami innaas wax kale looma ogola inamaa hiya tasbiix waxa weeye tasbiix iyo tahliil iyo qira'at lqur'aan wey wa ka marka waxa weye sida saxiixa qofku haddii uu nisyaan ku dhaco oo ilaawo ama daruuro ama waxa weeye qofka muxadirka ah oo waxa weeye qof buu arkay dhibaato ku dhacayso iyo wax la mida salaadiisi waa saxiix waxay u dhimaysana ma jirto oo waxa weeye lama diidaayo laakiin qofka salaadiisi burayso oo waxa weeye khasaa salaadiisi ka kac noqonayso waa qofka kas ugu talagalay waxaynu ka qaadanaynaa marka xadiidka ana alkalaam fi salaati qofka salaada dhexdeeda ku hadla oo kas ugu hadla salaadiisii baatil bay noqonaysaa waxaynu kaloo ka faa'idaynaa inay kalaamka salaada dhexdeeda xaaraam tahay oo qofkii kas ugu hadlay xataa dembi buu ka qaadaya waa arrin xaaraama ilaahayna xarimay rasuulkuna xarimay waxaynu kaloo ka faa'idaynaa in waxa weeye taxriimkaasi uu salaadii baatil ka dhigayo oo ifsaadinayo waxaynu kaloo ka faa'idaynaa qofka nisyaanka ama caam aan kas u samaynin salaadiisi inaysan waxba u dhimaynin waxaanu kaloo ka faa'idaynaa intii hore inay waxa weeye bannaanayd in waxa weeye ay saas oo kale la sameeyo oo la hadli jiray laakiin mar hadday soo degtay qowluhu tacaala xaafiduu cala asalawaat waasalaati alwusdaa waqumuu lilahi qaanitiin mar hadday soo degtay uuna yidhi saxaabigii fa umirnaa waxaa nala amray bisukuuti aamus baa nala amray wa nuhiinaa can ilkalaami kalaamkiina waa nala ka nahayey inayna markaas dib dambe u bannaanayn in salaada dhexdeeda loogu hadlo marka qofka muslimka waxaa la rabaa axkaamtii intuu barto inuu iska ilaaliyo wax walba oo salaadiisii burinaya culammaduna waa caddeeyeen haddii ay tahay wixii wax salaadii islaaxinteeda ah ama waxa weeye aan salaadii markaas iyada daraaddi lagu islaaxinayo inayna salaadii waxba u dhimayn matalan imaamka oo kale baa khaldamay markaasaad baraarujisay uu garan waayey haddaad tidhaahay ragcaddaasaad ka tagtay oo waxa weeye aad ku baraarujisid oo kale culamada qaar baa waxay leeyin wax dhibaataa male oo waxa weeye mashaakil ma yeelanayso leanna waa islaaxu salaa ayaa la yidhaahdaa amaa inaad kas isaga hadashid waxa weeye taas weeye midda la diiday oo aan marnaba la ogolay ama waxyaalaha dadka qaar sameeyaan in waxa weeye qof haddii uu ku salaamo adoo salaada dhexdeedii ku jira inaad salaantid iyo lama ogola iyada gacantaa laga ishaaraya sida sunnaha waxa weeye waa in la ishaaro oo waxa weye aad gacanta uga ishaartid lama ogola inaad waxa weye iyada hadashid oo waa hadal bay markaa noqonaysaa salaadiina waa burinaysaa waa khasar wey marka aad iyo aad la isaga ilaaliyo waxyaalahaas oo dhan walxamdu lilahi rabi alcaalamiin